magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalajebinayeen arday dhamaysatay qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxay macadka al misbaax munaasabada ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka macadka macalimiin bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh maxamed cabdulaahi maamulaha macadka al misbaax ayaa ka warbixiyey maxadka iyo howlaha uu qabto ardayda maanta ka qalin jebinaysa ee kitaabka ilaahay xambaartay waa dufcaddii koowaad ee maxadka ka baxda kana kooban maanta toban arday oo ka soo gudbay imtixaankii ay ka qaaday guddidii loo xil saaray inay ardayda imtixaanaan biidni illaahi almawlaa oo ilaahay loogu mahadiyo ardaydaasi inay nataa'ij fara fiican oo wanaagsan ay ku baxeen imtixaankiina ay si fiican u baasgareeyeen markaas ardaydaas qiimaha badan ee maanta qali jebinaya waataynu u qabanay xafladdan iyaga awgood u qabanay waxaa ku lifaaqan xafladdaas ardaydii iyaguna higaada amba akhriska qor-aanka dhameeyey ayaa iyaguna ku jira guud ahaan waxa shahaado la siin doonaa cadad dhan boqol iyo ziyaado oo isugu jira arday iyo waalidiin ardayda xufaadda ah ee shahaadada xifdi alqur'aani alkariim qaadanaysaa waa toban arday arday kale oo badanna ifaadooyin bay qaadanayaan arday arday soddonaya gaaraysaana iyaguna shahaadadii higaada ayay qaadanayaan waalidiin iyaguna afartaneeye ku dhowna waxay qaadanayaan shahaadadii dowradii la qabtay ee machadku qabtay ee ugu horeysay ee sanadkan bishiisii lixaad aynu qabanay kuna qabanay hutel sharaaqle machad almisbaax wuxuu soo maray maraaxiil kala gedisan qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadin iyo hambalyo u jeediyey ardayda qalinjibinaysa mudiirka madrasadan macalimiinta ardayda waxaan ilaahay idinka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay idinka dhigo qaarmo walba ay ka yimaadaan xaggooda wax lagu farxaa lagu naaloodaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin in hada qur'aana yahdi lilatii hiya aqwa
maamulka macad almisbaax sheekh maxamed cali oo run ahaantii ah qof dadaal iyo juhdi badan fikir badan afkaartiisana qaar ka mid ay ku cusub yihiin halkan uu markaas iminka ka jeediyey oo si ardaydu maadaama gelinka hore ay maankooda iyo soo jeedkooda iyo firfircoonadooda ay taagan tahay si ay qur-aanka uga faa'iideeyaan gelinkii dambena ayna u dayacmin inuu jaanis iyo labadii u kulmiyey waa arrin aad iyo aad u weyn waana raaxantii juhdi iyo dadaal u bixiyey waxaan aad iyo aada ugu hambalyeynayaa ardayda xufaadda ah ee maanta qalin jebisay waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo alfa mubaarak baan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay
si kastaba ha ahaatee ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka ee maxadka almisbaax ayaa ah dufcadii koowaad ee ka qalin jebisa maxadka tan iyo markii la aasaasay